bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed aleh slam ugu horeyn waxaan salaamayaa dadweynaha dowlad goboleedka puntland gaar ahaan gobolka karkaar kuwa gobol karkaar waanu booqasho ku nimid annagoo ka kooban saddex wasiir aniga iyo wasiirka daakhilka iyo wasiir ku-xigeenka daakhilka gudaha yuusuf axmed kheyr iyo cabdulaahi axmed jaamac waxa weeye waxaan u nimi magaalada oo buuq ka taagan yahay buuqaas inaanu wax ka ogaano durbadiiba waxaanu gallay magaalada baanu kuur gallay meelo dariiqo la googooyey iyo meelo bilicsanaanta magaalada loogu talagalay oo la xirxiray oo sandaqado laga dhistay kheyr sharciya waxa oo amar baan ku bixinay waana la baabi'iyey magaaladan hadda caadigeedii baa lagu soo ceshay iyadoo runtu ciidamada amnigu ay ka shaqeeyeen gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada gudiga deegaanka kulle odayaasha kulli loo wada leeyahay waxaanu runtii go-aan fadhi la yeelanay odayaasha dhaqanka iyagana runtii waxaanu kala hadalay sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada xasiloonida magaalada loo ilaalin lahaa magaaladanu magaalo taariikhiya weeye qiimo weyn baynu ugu fadhidaa dowlad goboleedka puntland meeshay ku taalana waa meel dhexdhexaada weeye waxaanu markaa u soo jeedinay in nabadgelyada magaalada si fiican loo ilaaliyo guud ahaanna midda gobolka waxyaalaha dhibta kuwaana la joojiyo dadka dadweynaha iyo ciidamada amniguna ay iska kaashadaan nabadeynta magaalada odayaashii noo yimina waanu isku afgaranay arrintaa iyada ah xoogaa yar oo ka dhacay magaalada deegaanka oo guddoomiyaha degmada oo iscasilay isagana arrintiisii waanu fadhinaa waxaanu rajaynaynaa iyaduna inay si fiican igunaa ku dhammaato ayaanu rajaynaynaa waxaanu soo saaray go-aamo hore waxaa jira gudoomiyaha gobolka guddiga nabadgelyadu go-aamahay hore usoo gaareen waxaan filayaa idaacadda in laga sii daayey anagu annagoo texgelinayna go-aamadaa hore oo guddiga nabadgelyadu gaareen annagoo texgelinayna odayaashii aanu la sharay iyo indhargaradkii waxaanu anaguna go-aan ku gaaray oo soo saaray go-aan cado hadda warqadihiisa laydin siin doono in haba yaraatee wixii dowladda ay lahayd maamulku u lahaa oo dowladahooda ta ka dhaxlay wax kasta ahaadeene in laga baxo oo ay ku soo noqdaan gacanta maamulka ku soo noqdaan wakhti baanu goynay wakhtigaasna meeshay ku qoran yihin bisha kowda bisha shanaad ayaanu rajaynaynaa ugu dambaynstay in ciidamada amniga gudoomiya wuxuu ahaa maamulka gobolka maamulka deegaanka kulli hawshaa waa wada dhan yihin wax allaaliyo wixii guryihii ama meelihii ka soo jeeday dowladihii hore wax kasta ahaadeene waxay kusoo wareegayaan sharci ahaan waxay kusoo wareegayaan maamulkay kusoo wareegayaan waxaa intaa noo dheer meel la isku haystay oo la rabay in mashruuca laga dhiso isaguna ka kooweeye waxaanu tixgelinay go-aankii maxkamadda sare oo hadda aad u jeedaan guddoomiyahinu nala joogo doctor cabdulqaadir oo go-aankiisuna hadda laydiin dhiibaayo horena go-aan uga gaaray isagana waxaanu go-aan ku gaaray in siday ahayd loo dhiso kuwaasuu ka mid yahay mashruucaasoo waxtar u ah beeshana la hirgeliyo siduu ha loo hirgeliyo odayaasha odayaal baa jira xoogaa ka soo horjeediyey iyagana waa isku afgaranay arrintaa iyada waa isku afgaranay iyagoo runtii dhumadooda xeerinaya wanaagga iyo horukaca deegaanka iyagana waa naga ogolaadeen intooda badan waa naga ogolaadeen waxaanu rajaynaynaa marka in gurigaasu loogu talagalay dugsiga dugsiga haweenka loogu talagalay dumarka oo layna ku deeqay oo hay-ad muxuuha beesha caalamka ay ugu deeqday in laga faa'iidaysto yunisef ay ugu deeqday waxaan rajaynaynaa in laga faaidaysto isagunao dhowaan uu hirgalo isagana awaamirta ayuu ku jiraa oo ciidamada amniga iyo iyo maamulkuba waa ka wada shaqaynayaan sidii loo hirgelin lahaa mashruucaas waayo haddii mashruucaas uu noqdo dhibaato ku yahay gobolka mashaaric kaleeto oo horumarinta ahaa waan filayno iyagana in maaragtay laga hirgeliyo gobolka caqabad buu ku noqonaya marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay saa u gartaan waxyaabo badan hadday jiraan waxyaabo badan waa inay laqaan wax badan laqaan una laqaan danta guud darteed waa inay u laqaan waxaanu rajaynaynaa guud ahaan marka in wanaag in xasiloonida magaalada laga shaqeeyo bilicda magaalada laga shaqeeyo wax allaadhi wixii khatar ku ah nabadgelyadana ciidamada amnigu ha ugu horeeyeen dadweynuhu inay gacan ka geystaan ayaan rajaynaynaa waxaanu ka rajaynaynaa odayaasha indhergaradka gabdhaha dhammaantood magaalada inay u guntadaan sidii nabad nabaddaas nabadda loo hirgelin lahaa anugu intaas ayaan hadalkay kusoo koobaya waxaan u rajaynayaa khayr iyo wanaag baan u rajaynayaa dhammaan dadweynaha oo dhan aad baan uga mahad celinaya sidii noola kusoo dhaweeya halkan wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu